kulanti wanaagsan dhegeystayaal idilkiinba kuna soo dhawaada mar kale shabakada wararka qurbajooga ee somali diaspora news com idinkoo sidoo kalena dhegeystayaal aad mar walba iyo goor walba naga soo booqan karaysaan sumadda internetka aynu ku leenahay ee qurbajoog com dhegeystayaal haddii ay bahweyn uu raalli ka noqdo maalinta berita waxaa lagu wadaa in wadahadaladii u dhexeeyey xukuumadda jamhuuriyadda jabuuti iyo dalada mucaaradka ee u s n in ay berito dib uga furmaan magaalada jabuuti ee jamhuuriyadda jabuuti haddaba si aanu arrimaha ku xeeran wadahadaladaasi faahfaahin dheeriya uga helno ayaanu khadka telefoonka ee magaalada toronto ee dalka canada waxaanu kula xidhiirnay maxamed axmed yuusuf rabaash oo hore u ahaa xildhibaan ka tirsan golaha degaanka ee magaalada jabuuti islamarkaana ah afhayeenka urur siyaasadeedka c d u oo iminka qeyb ka ah dalada mucaaradka ku bahoobeen ee u s n maxamed kusoo dhawow marka hore qurbajoog com bal maxamed intayna ka wada hadal wadahadalada berita loo balansan yahay bal fikir naga sii kulankii koowaad ee dhex maray xukuumadda iyo mucaaradka jabuuti waxa kasoo baxay iyo waxyaabihii looga wada hadlay
markii ugu horreysay horta waxaa ahayd mataqaana waxaa la diyaarinaya mataqaanaa wadahadalka wixii lagu wada hadli doono iyo shuruudaha ayay isla diyaarinayeen labada kooxood arrintiina way dhameeyeen marka labada kooxoodba mataqaana iyadoo qoraala iyo isweydaarsadeen sidaad carab ku dhifatay beritolana haddii ilaha yidhaahdo waxaa soo fariisan doona kolley mas-uuliyiinta iyo asaanta iyo dowladda raggii ka socda ay soo fariisan doona haddii eeba yidhaahdo
waan gartay miyay jireen se qodobo markaa mucaaradku ay la hortageen xukuumadda oo markaa laysla eegay kuwa qodobo jiraan laakiin hadda kolley qodobo hadda anuu xaggan aan ku hayo maha waxaa hubaadana qodobyo badan inay ka wada hadleen maxaabiista xidhan in laga wada mataqaanaa hadda qodobada kamid ba yihiin maya ee mataqaanaa dalka sharciga u yaala hadda mataqaanaa amba doorashada ha noqdo amba maamulka ha noqdo in iyada qudhadeeda laga wada hadlo kamid bay ta waxyaabaha laga wada hadli doono iyo qodobo badan oo mataqaanaa badan haddii ilaha yidhahdo iyaa laga hadli doono insha allah waa si wanaagsan maxamed rabaash aad baad umahadsan tahay bal iyada ka waran wadahadalada berito maxaa la filayaa walaada kulley waxyaaba badan baa mataqaanaa u yaala badka mucaaradka sida aan kuusoo sheegay waxa weeyaan labiyo labaatankii bisha mataqaanaa february waxa ay ku guuleysatay mucaaradku doorashadii baarlamanka waxyaabaha ugu horeeya ee muhiimka in laga wada hadli doono waxay noqon doontaa mataqaanaa doorashada in laga wada hadlo sidii mataqaanaa xal looga gaari lahaa dhibaatada ilaa hadda soo gaadhay ayaa meesha mataqaanaa u taala in laga wada hadlo iyo mataqaanaa runtii dhibaatada weyna hadda wadanka haysata ee mataqaanaa doorashadii dabadeed soo soo saartay in waxyaabahaasoo dhan laga hadlaba hadda mataqaanaa u yaala mataqaanaa barnaamij mucaaradka oo ay ka hadli doonaan haddii abayda waxaad inooga warantaa iyada waxaa jira xisaab kale oo jamhuuriyadda jabuuti ka diiwaan gashan oo aan qeyb ka ahayn u s n door intee la-eg baa uga banaan wadahadaladan maxayse uga soo qeybgeli waayeen oo loogu koobay labadan dhana iminka wada hadlaya ota runtii waxa weeye mucaarad marka la yidhaahdo jabuuti hadda dadka jooga waxay ku wada dhan yihiin hadda u s n iyo u wada dhan yihiin wixii mucaarad ahaa ee jabuuti joogay dibadaha wixii jooga ma aqaan lakin kulley gudaha wixii joogay ee mucaarada waxay isku wada tegeen u s n marka cid ka maqan ma sheegi karo hadda mataqaanaa dibadda joogta maxmed sida lala wada socdo mucaaradka jabuuti iyo xukuumadda jabuuti waxay kala joogeen laba mowqif oo aada u kala fog khaasatan wixii ka dambeeyey doorashooyinkii dhacay bishii labaad ee sanadkan iminka maxaa fududeeyey wadahadalkan yaase ka shaqeeyey in labadan dhan ay wada fadhiistaan walan kulli horta waxa weyan wakti walba waxba wuxuu le wakti buu leeyahy arrin walba waktiga leedahay waxaanan u malaynayaa waxa ugu weyn ee maanta soo dhaweeyey shicibkii jabuuti oo dhammaan isku raacay in ay mataqaanaa arrintaasi ay u cuntay migooda ay dowladdu keentay banaanbaxyo badanna mataqaanaa kasoo jeediyey dalka waxaanan filayaa inay markaa dowladda qasab hadda ku noqotay in ay la faraystaan waxay filayaan markii hore kolley wakti yaro dhow in mataqaanaa arrimahaasi ay baaba-aan dadkuna ay iska faraystaan laakiin markay arkeen hadda dadkii boqolkiiba sideetan inay arrintooda usoo jeedaan aynan cood kaga doonayaan oy maalin walba ku dhawaaqayaan waxaan doonaynaa mataqaanaa xaqayagaan doonaynaa dulmigaan diidaynaa waxay u malaynayaa in ay arrimaha waaweyn ee ku qasbay ay tahay ta kale ee labaad een odhan karo waxay ku khasabtay dowladaha nala joogay hadda mataqaanaa sida maraykanka iyo communitiga mataqaanaa europeanka qodoboo iyakuna waxay dadaal gasheen in ay dowladda mataqaanaa ay xoogaa isaal ka saaraan in wadahadal usoo fadhiistaan waa hagaag maxamed rabaash waxaa jiray iyada in khudbad dhowaan uu madaxweynaha jabuuti jeediyey oo uu wadahadalkan furitaankiisa ku shaaciyey inuu kusoo qaatay in ay jiraan xubno ka tirsan mucaaradka oo ka gows adeegaya islamarkaana diidan in wadahadalo ay furmaan dhankiina miyay jirtaa cid wadahadalada aan ku kalsoonayn ama aan doonaynba habkan ay u furmeen ama laysu hor fadhiisanayo inay ka qayb qaataan wallahi ma oran karo kolley e s nta wax wadahadalkan diidan way jirtaa laakiin waxaa laga yaabaa hadda kolley inay iyadu dowladda qubdadeedu ciyaareyso mataqaanaa door ciyaareyso sida laga warqabana mataqaanaa doorashada oo socota in aynay dhowaan afhayeenkii mataqaanaa dalada e s n ay dowladdu qaaday oy xidhay taana ay kolley anigu sidaa islahay ay uga baahnaayeen oo amba ay mataqaanaa fikradda ka dambeysa ahayd in ay macaaradka ku kala jebiyaan waxaa laga yaabaa in ay mataqaanaa arrintaas ujeedo gaara uu isagu ka saaray laakiin e s n diyaar ba utahay inay wada hadasho dad wixii mataqaanaa amba dabin wixii uu dhigayo mataqaana ay dowladdu dhigaysana waxa aan leenahay mataqaanaa wax aan dhag u dhigayna maaha wadahadalkuna mataqaana u s n maanta diyaar ba utahay waa hagaag bal iyada waxaad nooga warantaa ugu dambeyntii in wax laga filan karayo wadahadaladan imika aada gudagasheen ee u dhexeeya daladan u s n ee mucaaradku ku bahoobay iyo xukuumadda jabuuti maxaa la filan karaa walahi kolley waxaa jira wadanka wadahadalo hore oo dhacay kow iyo sagaashankii mataqaanaa dagaaladii dhacay eesokeeye xisbiga friiska la oran jiray iyo dowladdu wadahadal caynkan oo kale ah way galeen natiijana kama soo bixin runtii ilaa qoraalkii maanta waxyaabihii lagu heshiiyey qoraal ahaan bay ku yaalin laakiin lama hirgelin mana hirgelin ilaa maanta marka waxaan odhan karaa rajadu aad ba u yar tahay laakiin anako eegayna mataqaanaa danta guud ee dalka anako eegayna shicibka jabuuti waxaan leenahay mar labaad hal hala siiyo nasiib hal la eego haddana wixii kasoo tagalaya laakiin rajo ahaan way yar tahay waxaanse filayaa inuu ilaahay iyakana xaqa fahamsiiyo dowladda aynan mar labaad ku hongoobin mataqaanaa wadahadalka waa hagaag dhegeystayaal waxaa intaa ku eg waraysigaanu la yeelanay maxamed axmed yuusuf rabaash oo isagu markaa ah afhayeenka ururka siyaasiga ah ee reer jabuuti ee c d u oo markaasi qeyb ka ah hadalada ay ku bahoobeen axsaabta reer jabuuti ee u s n maxamed hore wuxuu ahaa xildhibaan ka tirsan golaha degaanka ee jabuuti iminkana waa afhayeenka urur siyaasadeedka c d u maxamed aad baad u mahadsan tahay intaan hawada dhegeystayaal dib ugu kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo